magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayo buug ka hadlaya istiraatiijiyadda kobaca iyo isbeddelka ganacsiga gaarka loo leeyahay oo uu qoray la taliyaha madaxweynaha maamulka somalilan ee arrimaha dhaqaalaha doctor cismaan sheekh axmed munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka somalilan maamulka jaamacadda hargeysa dhalinyaro aqoon-yahano haween iyo marti sharaf kale doctor cismaan sheekh axmed ayaa ka waramaya waxyaabaha uu buugkan ku saabsan yahay iyo marxaladihii uu soo maray qoritaanka buugkan
waxa weeye dhaqaalihiina private sectorka iyaa wada boqolkiiba sagaashan waa private sectorka dowladdu boqolkiiba tobanuun bay ku leedahay g d p-ga waddanka cashuur bay qaadaa adeegyay ku bixiysaa ama nabad ha ahaato iyo security ama ahaato some other basic services laakiin dhaqaalaha walibaanidhaa industrialization iyo horoa loo socda iyo capacity-ga wax lagu soo saarayo alla koobiya marka la leeyahay it is the private sector growthna waxa weeye dee growth la-aan dhaqaalo kobca la-aantii shaqo la abuuri kari maayo
qaar ka mida xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka waramaya qiimaha ay leedahay in laga hadlo arrimaha dhaqaalaha somalilan waxaan tobigan uga fadhina maantana waxa weeye somalilan private sector led growth and transformation strategy oo buu ka qoray horena uu soo bandhigay maantana aan doonayna bal in academiga ardayda uu soo barsan gareeyo iyo intellectualiska idinkuna aan su-aalo waxay a qabtaan iyo discussion aan la gallo hadii lahay sida ay u tahay aqoontu waxaan la yaab lay u tahay iyo sida bugaagta loo akhriyayo iyo waxaa aqoon laga faa'iidayo taa waxaan leeyahay buuggaa kolley maanta wayna ka faa'iidaan kol haddii dhaqaalihii somalilan oo experti ku qoray oo muddo dheer dhan ka soo shaqaynayay waxaa ama jaamacad ha noqoto ama institution ama bank wuxuu doonaa ka soo noqday in aada u iibsataan oo akhrisataan oo iska dhexashaan wax lagu baarkii lagu geliyana wax gelisana waxaa ka fiican bugaagtiisa wax allaanay wuxuu haystay wuxuu siistay bugaag dhaqaalana waa wax allaanay wuxuu dhaqaalo haystay hataa dhan muubsanin wuxuu muubsan markaasaa miisaanka lagu bata sacuud ku soo maraya kuwa labuuqa ka soo baxay taas maxaa yeele waxaa maraysaa in aada iyo aadaad uga faa'iidsato oo wax kasta oo qoran oo aqoon leh aada iibsato dad baa jira waraaqaha meelaha ku daatay xataa intay qaadaan akhriya soo bandhigidda buuggan ayaa baahi badan loo qabay maadaama uu ka hadlayo kobaca iyo isbeddelka ganacsiga gaarka loo leeyahay